bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilh rb العaalamiin وslى اllhma وslm عlى nabiyina mxamedi وعlى آlihi وصaxbihi ama bعd yqul اllahu tbaaraka wtacaalى alam tara ilى اlmala'i min bni israaئiila min bacdi musa id qaluu lilnabiyi lahum bcah lana malika nuqatil fi sabiili اllah qaala hal casaytum in kutiba calaykum اlqitaalu anlaa tuqaatiluu qaluu wma lana anlaa nuqaatila fi sabiili اllah wqad أkhrijna min diyaarina وabna'ina falama kutiba calayhim alqitaalu tawallow ilaa qaliila minhum wallahu caliimun bidaalimiin darsigeenu maanta wuxuu ka bilaabanaa aayadda laba boqol iyo afartan iyo lixaad ee suuratulbaqara ilaahay wuxuu leeyahay alam tara miyaada ogeyn oo cilmigaadu gaari nebi maxamed iyo ciid walbow ila almala-i madaxweyntii oo min bani israa'iila reer bani israa'iil ka mid ahaa min bacdi muusa muuse gadaashi iyo kadib id waqti miyaan cilmigaadu gaarin qaaluu ay madaxweyntaasu dhaheen linabiyin nabi ay u dhaheen oo lahum ayaga u sugnaaday ibcad dir oo saar lanaa annaga noo soo saar melikan boqor nuqaatil aan dagaalanee fii sabiilillaahi waddada alle aan ku dagaalanee qaala wuxuu yidhi nabigii hal casaytum ma mudantihiin oo ma udhowdihiin in kutiba haddii la waajibiyo calaykum dushiinna alqitaalu dagaal iyo dagaalkii allaa tuqaatiluu inaadnaan dagaalamin qaaluu waxay dhaheen wamaa lanaa maxaa noo sugnaaday oo allaa nuqaatila oo aanan u dagaalamaynin fii sabiilillaahi waddada alle walxaal qad ukhrijnaa nagala soo saaray min diyaarinaa guryaheennii iyo wa abnaa-inaa caruurteennii falamaa goortii kutiba la waajibiyo la farad yeelay calayhim dushooda alqitaalu dagaalkii tawallow waa jeesteen ilaa qaliilan in yar mooye oo minhum ayaga ka mid a wallaahu allase caliimun waa midku cilmi badan bidaalimiina daalimiinta midku cilmi badan waxaan kusoo guda jirnay tafsiirkii suuraddii ahayd suuratulbaqara meeshan ilahi wuxuu uga warramay subxaana wa tacaala wax ku saabsan reer banu israa'iil qisooyinkoodii reer banu israa'iil waxay ahayn dad iska daba wareeg badan saan wax badan oo iyaga ku saabsanba aan hore usoo marnay oo ilaahi subxaanahu wa tacaala uu qur-aankiisa uga faallooday gaar ahaan suuratulbaqara qeybaheedii hore oo dhan xilli marka xilliyadoodii hore ka mid ah nabi muuse caleyhi salaatu wasalaam iyo nabi haaruunna ay dhinteen ayaa waxaa gaaray dulli iyo ihaana ku dhacday cadowkoodaha iyo niman camaaliqa la dhihi jiray oo haraadigii reer caad ahaa oo niman aada u waaweyn ahaa ayaa dhulkay degi jireen iyo shaam iyo baytulmaqdis ka cayrsaday oo ka saaray dhulkiina waa ka saareen ilmihii iyo dumarkii iyo marastiina waa ka addoonsadeen waa carareen marka bannaanka ay iskugu tageen iyo waa barakaceen qax iyo barakaaca ku dhacay duurarkii galeen waagii dambe ah qaar ayaga ka miduhu iyo kuwoodii wax waaweynaay oo madaxweynta ahaa ayaa waxay u yimaadeen nabi ilaahay oo markaas dhex joogay nebiyaduna aaday ugu badnaayeen reer banu israa'iil dhexdooda oo sida culummadu ay u dhex joogto ummadda nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaama nebiyadu dhex joogi jireen reer banu israa'iil oo xilli ka maraa nabi inuu la joogay waa yareed nabigii ilaahay oo la joogay u yimaadeen waxay dhaheen waxaan rabnaa nin boqor ah inaad noo cayinto noo magacaawdo oo hogaamiye ah oo dagaalkan igu hogaamiya lagumana jiri karo silicaan iyo dulligaane in nin boqora oo na hogaamiye oo dagaaladan nagu hogaamiyo aada noo magacaawdo kadibna aan garabkiisa dagaalanno cadowga naga soo saara dhulkeennii iyo deegaankeennii iyo carruurteenniina aan la dagaalanno oo fii sabiilillaahina dagaalkaas oo u ahaado saasaan doonaynaa hay dhaheen boqorkiina waa la soo saaray kadibna wixii dhacayaa dhacay oo ilaahay uu meesha nooga warramay subxaanahu wa tacaala ilaahay wuxuu yidhi alamtara miyaada arkaynin nabi maxamed iyo cid walbow oo cilmigaada uusa gaarin ila almala-i madaxweyntii xaggooda almala waa ashraafu lqowmi wa ru'asaa'uhum almala haddaad maqsho waa ashraafu lqowmi wa ru'asaa'uhum qoom walba oo meel degan dadaa indha u ah dadkaas indhaha u ah oo ashraafta u ah oo madaxda u ah ayaa almala la yidhaahdaa waa dadka ahlu xalliga walcaqdiga qoom walba iyo bulsho walba iyo mujtamac walba u ah waxna u gunta waxna u xira dadkuna ay ku kalsoon yihiin meeshay dadka u jeediyaanna dadku ay u jeestaan waxay dadka u qaadaanna dadka ay u qaadan yihiin waxay dadka u qaadi waayaana dadka aan loo qaadi karin oo bini aadan kale u qaadi karaa uusan jirin almala ayaa la yidhaahdaa qoomka iyo dadweynaha meeshaas degan gaalay muslim ha noqdeene qolo walba waxay leedahay dad ahlu xalli walcaqdi u ah oo indha u ah iyaga oo furayaal u ah oo haddii iyagu ay ka waramaan meesha hadalku intaasuu ku dhan yahay hadday cid u yimaadaan iyagu ergaa ama markii loo yimaado iyagu cidda markii qoyska loo yimaado iyagu hadday dadka qaabilaan wujuuhda dadka waa buuxinayaano ciddaas waxbaa ka dhiman la dhihi maayo iyo dadka meeshaas deganaa waxbaa ka dhimana la dhihi maayo kuwaasa marka waxaa la yidhaha almala waa madaxyaweynta ilahay marka wuxuu yidhi alam tara miyaada arkaynin cilmigaadu gaarin ila almalai mala-i iyo madaxyaweyntii iyo madaxdii iyo aaluxalli walcaqdigii iyo waxgaradkii oo min bani israa'iila reer banu israa'iil ka ahaaday oo reer banu israa'iil ka mid ahaa min bacdi muusa muuse gadaashi iyo muuse muuse kadib id waqti miyaan cilmigaadu gaarin qaaluu ay dhaheen linabiyin nebi oo lahum ayaga u sugnaaday oo dhex joogay markaas magacyadiisa iyo magaca nabigan culummadu waxyaabay sheeg sheegaan qaarkood waxay dhahaan shamwiila la dhihi jiray laakiin ilaahay og xaqiiqada magaca nabigan calaa kullin waa nabi ilaahay subxaanahu watacaala oo ka mid a nabiyadii ilaahay uu soo diray oo markaasna reer banu israa'iil ku dhex sugnaa waxay ku dhaheen ibcad magacaaw oo soo saar lanaa annaga malikan boqor noo soo saar iyo ammaanduule iyo hogaamiye dagaal nuqaatil aan dagaalanee fii sabiilillaahi waddada alle aan ku dagaalanee waxaan ku jirnay silacaan ku jirno lama dhowro kale qaala wuxuu yidhi marka nabigii hal casaytum ma mudan tihiin in kutiba calaykum alqitaalu dagaalkii haddii laydinku farad yeelo jihaadka ahi ood codsateen allaa tuqaatiluu inaadnaan dagaalamin suurtagal ma tahay soo suurtagal maaha arrintaasi nabigu waa ka dhashay dadkan waana yaqaanaa iska dabawareegooda waxaa ilaahi subxaana watacaala colka soo cayriyey oo soo barakiciyey ugu salladaba na waxay ahaayeen amar khilaafka ay khilaafayaan awaamirta ilaahi subxaana watacaala iyo ambiyada ilaahay wuxuu ihi marka reer banu israa'iil iyo tolkaygiyo waxaa codsaydaan haddii laydin yeelo oo dagaalka laydinku farad yeelo cid hogaamiya oo boqor ah oo idinku hogaamida dagaalkana laydiin magacaabo soo suurtagal maaha inaad dagaalami weydaan oo aad dagaalka ka baaqsataan qaala wuxuu yidhi nabiga hal casaytum ma u dhowdihiin oo ma mudan tihiin in kutiba haddii la qoro oo la farad yeelo calaykum dushiinna alqitaalu dagaalkii aad codsateen allaa tuqaatiluu inaadnaan dagaalamin qaaluu marka waxay dhaheen wamaa lanaa maxaa noo sugnaaday allaa nuqaatila oo aanaan u dagaalamaynin fii sabiiliillaah allaa nuqaatila wamaa lanaa allaa nuqaatila waa an iyo laa oo isku idqaaman culamada qaar marka waxay dhahaan anta ayaa silatun wa tawkiid ah oo waxaa leeyahy wamaa lanaa maxaa noo sugnaaday oo allaa nuqaatila ay laa nuqaatilo aanaan u dagaalamaynin fii sabiililah wadada alla aanaan ugu dagaalamaynin walxaal qad ukhrijnaa nagala soo saaray min diyaarinaa guryaheennii iyo wa abnaa-inaa caruurteennii waxay dhaheen wax kalifi kara inaanaan dagaalamin maba jiraan shaygii sababi lahay oo cid dhiig leh ama diiraysa ama dareen leh ama waxgarataba shaygii dagaal ku kalifi lahaa oo dagaalka ku tartarsii lahaa waa nagu dhan yahay waa nagula soo duulay waa nagala adkaaday waa nala barakacshay guryahanagii iyo reerahanagii iyo beeraheennii iyo wixii o dhan waa nagala soo saaray caruurteenniina waa la qabsado waa la addoonsaday iyo dumarkeennii kaligana banaanada haabayna see haddii dagaal ilaahay subxaana watacaala uu nagu farad yeelo cid dagaalka nagu hogaamidana ilaahay uu noo magacaabo subxaana watacaala oo nala soo saaro say suurtagal ku tahay inaan dagaalka uga baaqsanno hadalku waa qurxanya laakiin yaa ka dhabaynaya qaalo waxay dhaheen wamaa lanaa maxaa noo sugnaaday oo allaa nuqaatila ay laa nuqaatilo aanaan u dagaalamaynin fii sabiilillaah waddada alle dhexdeeda aanaan ugu dagaalamaynin walxaal qad ukhrijnaa nagala soo saaray min diyaarinaa guryaheenni iyo wa abnaa-inaa carruurteennii nagala soo saaray oo nagala qafaashay oo nagala addoonsaday falamaa goortii kutiba la farad yeelay oo la waajibiyey calayhim dushooda alqitaalu dagaalkii ay codsadeen oo jihaadka ahaa tawallow waa jeesteen waa rogmadeen ilaa qaliilan minhum wax yar oo ayaga ka mida maahan wallaahu allana caliimun bidaalimiina daalimiinta iyagoo kalea midku cilmi badan ayuu ahaaday ilaahi subxaana wa tacaala say ulahaayeen nabigii ilaahay oo la joogay boqor noo magacaaw dagaalka nagu hogaamiya aan dagaalanee nagamana suurawd inaan dagaal ka baaqsanno ay ulahaayeen u booda xooftayhayeen u booda qaawaayeen ayaa markii dagaalkii ilaahay uu ku farad yeelay subxaanahu watacaala arrintiina inay xaqiiqo tahay ay arkeen ay waxay dhaheen ma yeeli karno dagaalka oo dagaalka ma geli karno oo awal horeba waxay waddankoodii uga soo carareen oo carruurtoodii uga soo carareen oo xaasaskoodii iyo dumarkoodii uga soo carareen oo beerahoodii hantidoodii uga soo carareenba fulaynimaay ahayd fulaynimadiiya marka ku timid booloxooftana waxay ahayd intaan xaqiiqada la gaarin booloxooftadii waa laskala soo gudbay waa dhammaatay ilaahay marka wuxuu yidhi falamaa goortii kutiba la farad yeelay oo la waajib yeelay calayhim dushooda alqitaalu dagaalka dagaalkii markii la farad yeelay ay codsadeen tawallow waa jeesteen oo dagaalkii inay galaan waa ka jeesteen ilaa qaliilan wax yar mooyee oo minhum ayaga ka mida mahane in yara ogolaatay inay dagaalkii aado wallaahu allana caliimun waa midku cilmi badan bidaalimiina daalimiinta iyo axwaashooda wa qaala wuxuu yidhi lahum ayaga nabiyuhum nebigoodii wuxuu ku yidhi ina allaha alle qad bacatha waa uu soo saaray lakum adinka taaluuta taaluut ninka la yidhaahdo melikan boqor xaalwi qaaluu waxay dhaheen annaa yakuunu sow uu ahaana lahu asaga almulku mulkiga iyo boqortooyadu calaynaa dusheenna walxaal naxnu annaguna axaqu aan ka mudnaan badannahay bilmulki boqortooyada minhu asaga aan ka mudannaha taaluud ah walxaal lam yu'ta aan la siinin sacatan fidsanaan iyo waasicsanaan oo min almaali maalka ka ahaatay qaala wuxuu yidhi nabigii ina allaaha ilaahay ayaa istafaahu doortay calaykum korkiina ka doortay wasaadahu waana u kordhiyo waa u siyaadiyey bastatan waasicnimo oo filcilmi ahaatay iyo waljismi ahaatay wallaahu allana yu'tii waa siinaa mulkahu boqortooyadiisa man yashaau cidoo doono wallaahu allana waasicun waay waasiculfadli ayuu ahaaday oo caliimun cilmi badan nimankii reer banu israa'iil oo boloxoofteynaaye oo codsanaayey in jihaadka lagu farad yeelayo dagaalka saydulliga iyo gumaysiga iyo ahaanada li ahaanaystay ay iskaga kor qaadaan boqorna loo magacaabo nabigii ilaahay arrintii waa ka aqbalay oo la joogay waxaana loo magacaabay nin ayaga ka mid ah a boqor ahaan loogu magacaaba boqornimadana xaqiiqatan mudan sida ilaahay subxaanahu watacaala ma doorteen cid waxa uu u doortay aan mudnayn ilaahay ma dooranayo subxaanahu watacaala khalqigiisa asagaa dadka ka aqoo og asagaa yaqaana khalqigiisa kala yaqaana waxay mudan yihiin iyo waxaysan mudnaynba iyo say wax u kala mudan yihiin nin marka taaluut la yidhaahdo oo ayaga ka mid ahaa ayaa ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ka dhigay boqorkoodii nabigii marka u sheegay oo uu yidhi boqor waa laydiin magacaabay oo taaluudaa laydinkaga dhigay boqor haddana waa soo jeesteen markaasi waxay dhaheen taaluut boqornimo ma aqbali karno maxaa yeelay ninkan laba arrimood oo dadka lagu raacaba midna maaha waxay dhaheen horta boqor nin boqortooyo lagu aqoon jiray ama reer boqor ka dhashay maaha annaga qaar ka mid ah ayaa waxaa ka dhashay dheheen boqorradu ay ka dhashaan oo reer boqor ah haddii boqor la magacaabaana reer boqora laga filaya in laga magacaabee in laga magacaabo reer kale laga magacaabo iyo qoys kale in laga magacaabo boqorka fili aanaan meyn waxaan sugaynana maha waxaan qaadan karnana maanede waxay dhaheen reer boqor yuusa ahaanin laakiin hadduu walba uu hanti lahaa lahaana uu maalqabeen ahaa lahaana maalkan ku raaci lahayn haddana maal malo waa cayr iyo faqiiray dheheen waxaan ku raacna marka ma jiraan culamada qaar marka waxay sheegaan laba qolo ayaga ka mid ah a qolo ka midana ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu kasoo saari jiray ambiyada qolo ka midana ilahay wuxuu kasoo saari jiray boqorada oo boqoraday ahaayeen oo reer boqoray ahaayeen waxay marka sugaayeen labadii qolo qolo ka mid ah in boqorka laga soo saaro labadii qolo qolo aan ka mid ahayn nin ka dhashay ayaana boqorkii laga dhigay oo taaluut la yidhaahdo taaluut nin la yidhaahdo ayaa ilaahay subxaanahu watacaala boqor ka dhigay wa qaala lahum wuxuu ku yidhi reer banu israa'iil nabiyuhum nebigoodii ina allaha alle qad bacatha waa soo saaray lakum adinka taaluuta taaluut ayuu idin soo saaray melikan boqor xaaluya isagoo boqor ah nabi maa nabi waxaa ah nabiga la warramaaya qaaluu waxay dhaheen annaa yakuunu ay kayfa yakuunu soo ugu ahaana lahu ay litaaluut iyo taaluut soo ugu ahaana almulku mulkiga iyo boqortooyadiisa ay u ahaana calaynaa dusheenna annaga oo boqor noo noqdo walxaal naxnu annaguna axaqu anha kuwa ka mudnaan badan bilmulki mulkiga iyo boqortooyada minhu asaga ka mudnaan badan annagaa reer boqora wa dadkii boqortooyada xaqa u lahay waa annaga saasay dheh annaga waxaan nahay kuwa ka laandheeraysan ninka la yidhaahdo taaluud ka laandheeraysan tolka uu ka dhashana tol aan u quurno in boqor uu ka dhasho ama boqor ka soo baxo oy annagana xakumaan oy annagana maamulaan ma ahaanin ma aha dadkaas bini aadamkana waxyaabaha ilaahi subxaana watacaala uu ku sifeeyey waxaa ka mid oo bini aadamku iskaga imtixaaman yahay qofku hadday wax yar oo nicmoa ay ayaan hesho taajirnimo maalan ama caafimaad ama waxa ku saabsan boqortooyada waxaas inay iyadu iskaba leedahay ilaahayna ayada u abuuray u mooday qofku haddii qofka la yidhahdo aabbaha boqor ahaa jire awowgaana boqor u ahaa jire ka horna laga yaabo awowayaashii kasii waaweynaa inay ahaayeen kuwa baktiga qasha ay ahaayeen ninkaasu shafku iska garaaca wuxuu le abyi isir boqortooyada annagaa iska leh cidaan annaga ahayn inay naxkuntana suurtagal maaha in jagada iyo madaxtooyada nagala qaadana war maaha mana yeeli karno annagu waxaan nahay dadkii boqorada ahay reer boqoraan nahay reer fulaanaan nahay dhahay way xaqirayeen dadka inta kale caadada bini aadamka wa ama carab ha noqdeen ama cajab ha noqdeen ama gaalo ha noqdeen ama muslim ha noqdeen waxaasa iskaga sifaysan wixii saas ahay marka ku warrameen ayagiina oo waxay dhaheen sa ninkaanu boqor noogu noqonaa annagoo boqortooyada ka mudan asaga walxal lam yu'ta aanan la siin haddana sacatan min almaal wax kaloo waxaa jira dadku ay ka daba dhacaan reer boqor maaha laakiin hanti fara badan uu leeyahay nin walba hawshaxaada u doonanaa markaas nin walba waxaa laga yaaba inuu yidhaahdo reer boqor ma tihid oo reer boqor waxa ahay reer hebel ahaa reer hebelna waa ku daalnay waa ku raagnay waa nagu bateen saa darteed adaan ku taageersannaha dad kale inay dhahaan iyagoo shilimaadka ka raba se shilimaadku waa cajiiba hadiyooyinka markaas ay la soo laabayaan ay fiiraayan iyo waxay ka damca ka quudaraynayaan ay ka rajaynayaan mustaqbalka oo hanti ah inuu siiyo oo adduunyaha wax ku galo waxaa laga yaabaa kuwii reer boqor ka dhashay qaar ka miduhu inay dhahaan hala taageero ninkaas kii annaga naga dhashay oo reer boqor ahaa oo lasoo saari jiray ama boqorka ahaa jiray ama kii hadda boqor laga dhiga wuxuu noo galo annaga lama arko waxnana ma siiyo kan laakiin taajirka oo cidda kale ka dhashay hantiyaan ku qabnaa inay dhahaan suurtagala shaygiina marka ma lahay dheh walam yu'ta sacatan min almaal waasic noqosho iyo waasic ahaansho iyo ballaaraan oo maalka xaggiisa ka ahatana lama siin qaala wuxuu yidhi marka nabigii in allaha ilaahay ayaa istafaahu doortay nabigaa wuxuu leeyahay in allaha alla ayaa istafaahu doortay boqorkan calaykum korkiina ka doorta in boqorada idinkale idinka soo saari jiray ama reer hebel laga soo saari jirin ilahay ma moogeen subxaana watacaala waxaa tiina ilahay waa ka warqaba iyadoo ilaahay subxaana watacaala idin ogyahaana ilaahay kan boqor idinkaga dhiga doorashadu marka waa doorasho ilaahay doorasho bini aadan ma ilaahayna waa ilaahi kulligiin idin abuuray oo idin maamulahay asagaasaa kulligiin wuxuu ka doortay inuu boqor idiin noqdo ninka la yidhahdo taaluut wasaadahu alla waana u kordhiyey bastatan fi lcilmi waaljismi bastatan bastad ahaan iyo waasic ahaan filcilmi cilmiga ahaat iyo waljismi jismiga ahaat reer boqor ma aha laakiin ilaahi subxaana watacaala wuxuu siiyey cilmiguu siiyey cilmiguna waa waxyaabaha dadka lagu hogaansho ayuu ka mid yahay marka ilaahay cilmiguu siiyey uu yidhi jir iyo awoodna ilaahay waa siiyey nin laba lafoodoo ahaa xoogna la dheerna ayuu ah maadaama dagaalo la galaana waxaa loo baahan yahay ninka dadka dagaalada ku hogaaminaya nin xoogle inuu noqdo nin iska daciifaho haddii fuuf la yidhaho la afuufo dhinac ubidaya meeshuna ay tahay meel xoog u baahan iyo ugu yaraan in qofka he laga heebeysto markii loo jeedo muuqaalkiisa laga gambado waa in qofka uu yahay qof arrintaas u qalanta marka waxaa la yidhi ninkii labadaas arrimood baa lagu doorta oo adinka idinkaga sarreeyo nin aada u xoog lahoo ahaa aada u xoog badan cilmina lahoo kitaabkii towraad ahaa dadkii yaqaanay dadkii ugu aqoonta badnaa ka mid ah meeshaanoo kale culamadu waxay ka qaataan ninka amiirka iyo madaxda looga dhigaa dadka muslimiinta ah in loo baahan yahay inuu noqdo ninka cilmiga dadka ku hogaaminayo oo ahlu cilmiga oo diinta ilaahay aqoon u leh sidoo kalena uu noqdo nin foolbuuxiyo ah oo markii dadku ay u jeedaan muuqaalkiisa ay ka hebaysanaayeen wallahu allana yu'tii waa siinaa mulkahu mulkigiisa iyo boqortooyadiisa man yashaa cidoo doono oo khalqigiisa ka mid a daaluudaana la siiyey maanta wallaahu allana waasicun caliim ay waasicu lfadli fadligiisu waa waasico ciddii ilaahay subxaanahu watacaala uu doono ilaahay fadligiisa iyo galladiisa iyo dheeraadkiisa uu ku galladaysanaa waa caliim ilaahayo cidda mudan fadligiisa iyo ilaahay subxaanahu watacaala boqortooye inuu siiyo iyo doorashada ilaahay iyo ciddaan mudnayn ilaahay waa kala yaqaanaa subxaanahu watacaala maantana ilaahay wuxuu u doortay boqortooyada daaluut ninka la yidhaahdo darsiganagiina maanta halkaasa noo joogo wallahu subxaanahu watacaala aclaa waclam wabillaahi atowfiiq